wasiirka wasaaradda qorsheynta soomaaliya xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo markaasi maanta gaaray magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa si rasmi ah u daahuray shirka wadatashiga qorshaha isbeddelka qaran ee dalka waxaana shirka markaasi ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabeelle ugu horeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka hirshabeelle maxamuud cabdi cali ayaa ka hadlay daafurka shirka keen ugu weyn iyo keen ugu yar inuu qayb ka noqdaan rabnaa waxaan rabnaa baahi walboo jirta sector walboo ka jirta inaan miiska keenaan rabnaa si qorshaha shanta sano soo socoto shan iyo labaatanka ilaa soddonka aan waxaana wax cad aan u yeelanno dhanka kale wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee soomaaliya ayaa ugu dambeyn shirka si rasmi ah u daafuray waxa uuna ka warbixiyey qorshaha isbeddelka qaran ee dalka qorshahan isbeddelka qaranka waxaan hadda in ku jirnaa qorshihii horumarka qaranka soo bilowday labada kun iyo labaatanka oo gabagaboobaya labada kun iyo labaatan iyo afarta decembar sanadkan inta uusan dhammaanin qorshihii bedeli lahay waa qorshahan waxaan shaqadiisa soo bilownay labada kun labaatan iyo afar january decembaruna dhammaan doonaa hadduu ilaah yaraha waxaan rabnaa in hirshabeelle ay ka qayb qaadato ay ka qayb qaadato consultationkan hadduu ilaah yidhaahdo laba maalmooduu socon doonaa guushiisana adinkaa iskale qof kastoo rool kule heer wasiir iyo heer xildhibaan inuu ka qayb qaataan rajaynaynaa technicalka ayagaa noo soo jeedin doona hadduu ilaah yaraha insha allah aadaan idinka mahadcelinaynaa waana soo koobayaa barnaamijka si official inoogu furan yahay taladiina iyo aqoontiinana waa ku guulaysanaynaa sharafaa leediin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu